maxamed nuur oo hore uga tirsanaan jiray ciidanka booliiska ee magaalada minneapolis ayaa maxkamadda degmada hanibin ee gobolka minnesota waxay maanta ku xukuntay labiiyo toban sano iyo lix bilood oo xariga maxamed nuur ayaa bishii abriil ee sanadkan xeerbeegti dhegaysanaysay eedo kadhana waxa ay ku heleen laba fal dembi oo ahaa inuu dilay justin rusjek oo loo yaqaanay justin daymond maxamed nuur ayaa sanadkii labada kun toddobiyo tobankii waxa uu toogtay justin daymond oo iyadu booliiska u wacatay si ay u diiwaan geliso fal dembiyeed ay sheegtay markaa inuu ka dhacayay dibadda dambe ee gurigeeda ka hor intii maxkamaddu aanay xukunka ku ridin maxamed nuur ayaa waxa uu maxkamadda ka hor sheegay inuu ka xun yahay in justin daymond ay gacantiisa ku dhimatay waxa uuna xusay in cabsi uu dareemay darteed uu toogashada u geystay balse markii uu arkay justin daymond oo naftu ay ka baxayso uu si weyn u argagaxay islamarkaana uu xaqiiqsaday inuu qaldamay maxamed nuur ayaa qoyska justin daymond ka raaligeliyey toogashada gabadhooda
I can't apologize enough, and I will never be able to make up the loss that I caused.
in ku filan cudurdaarka ma bixin karo weligeyna ma awoodi doono inaan soo celiyo khasaarihii aan u keenay qoyska reer rusjek garsoore ma doonayo inaan reerkayga waayo ma doonayo inaan wiilkayga noloshiisa ka maqnaado marka laga yimaado waxa aan doonayo marka laga yimaado waxa aan ka cabsanayo waa inaan oggolaadaa inaan anigu arrintan geystay noloshayda inta ka hadhayna aan la noolaan doono dhinaca kale justin daymon lamaanaheedii dan daymon ayaa isna qoraal uu iyada ugu tala galay waxa uu ka akhriyey gudaha maxkamadda wuxuuna aad ugu dheeraaday sawirka nolosha ay rabeen inay wadaagaan iyo sida uu u tagay waxa uuna yidhi
ma aqaano waxaana sida ay kuugu dhaceen aniga iyo adigaba labadeennuba waxaannu ahayn dad u laab furan inay dadka kale u naxariistaan jacaylkaagu waxa uu qalbigayga ku abuuray qaabab aanay ogayn inaan wax u jeclaan karo
maxamed nuur ayaa noqonaya booliiskii ugu horreeyey gobolka minnesota ee xabsi lagu xukumo dembi uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira awgeed jariyada soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa go'aanka maxkamadda waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid cadaaladda hareermarsan cabdinaasir xirsi oo loo yaqaano gani waxa uu ka mid ahaa dadka sida joogtada u iman jiray maxkamadda intii ay socotay maxkamadaynta maxamed nuur waxuuna rumaysan yahay in xukunka lagu riday maxamed nuur uu ahaa mid ku salaysan midabkiisa iyo diintiisa balse aan u ahayn mid loo maray waddada lagula dhaqmo dembiyada ay geystaan booliiska kale
kiiskani wuxuu ahaa kiis ka duwan oo aan cadaaladdarra xoog badan ay ka dhacday waxaanan dhihi karaa boodhkaas black muslim immigrenti isgilti taas weeyaan wax sidaana leenahay maxamed nuur ayaa waxa uu ka mid ahaa soomaalidii ugu horraysay ee ka mid noqotaa ciidanka booliiska ee gobolka minnesota waxa uuna haatan booliiska soomaaliyeed ee gobolkan ay tiradoodu gaaraysaa labaatan iyo saddex askari halka laba iyo toban kalena la filayo inay dhowaan ku soo biiraan ciidamada booliiska ee magaalooyinka kala gedisan ee gobolka ka howlgala hase ahaatee jaariyadda soomaaliyeed ayaa xukunkii maxamed nuur kadib waxay walaac weyn ka muujinayaan ka mid noqoshada booliiska gobolka nuur cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaa jaaliyaddii maanta isugu soo baxday maxkamadda degmada hanibin haddaad booliis tahay oo nin soomaaliyeed aad tahay isweydii maxaa u noqotay booliis ma lacagta ma taytalka hadday tahay lacagta shaqooyin badanaa jira oo mataqaanaa lacag badanaa ka subin kartid hadday tahay taytalka boqolaal shaqaa maxaa jiraan oo taytalka ka fiican oo ka darajo fiican oo mata dhaler ku aadaysid aad ka helaysid isweydii maxaa u noqotay waa u jeedda maanta wax ku dhacay nuur beri aday kugu dhici karaan dhinaca kale ururka isutaga booliiska soomaalida ee maraykanka ayaa bishii hore qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inkastoo aanay ku qancin go'aankii xeerbeegtida ee ka dhanka ah maxamed nuur haddana inaanu ka horjoogsan doonin inay sii wataan shaqadooda iyo dhisidda kalsoonida bulshada ay u adeegaan maxamed nuur ayaa sida ay maxkamaddu sheegtay waxa uu ku xirnaan doonaa xabsi ku yaala magaalada st cloud ee gobolka minnesota oo ka mid ah magaalooyinka ay soomaalidu ku badan yihiin labiyo tobanka sano iyo barka lagu xukumay maxamed nuur ayaa sida uu qabo sharciga minnesota waxa uu xabsiga ku jiri doonaa saddex meeloodoo laba meel maxamuud mascade v o a minnesota